alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wcalaa aalihi wasaxbih wasalama tasliima kaiira waa darsigeennii saddexaad ee ka mid ahaa duruusteennii kitaabka towxiidka ee la magac baxay alqawaacid alarbac qaacidooyinka afartaa ee qofka muslimkaa u kala soocaya towxiidka iyo shirkiga waxaa sheekhu raximah llahu tacaala uu hore uga soo hadlay waxaa loo yaqaano shirkiga iyo halisnimadiisa iyo cibaadadu inaanay cibaado noqonahayn haddaanay towxiid ku dhisnayn sida salaaduba aanay salaad u noqonahayn haddii aan qofka tukanaya dahaaro qabin masalada isagoo sii wada sheekhu wuxuu uhi fa idaa carafta markaad garato anna shirka in shirkigu idaa khaalata markuu dhex galo alcibaadata cibaadada afsadahaa u kharibaayo wa axbata alcamala camalkana uu burinaayo wa saara uu noqonayo saaxibuhu qofkaa shirkiga sameeyey min alkhaalidiina kuwa ku waara fi naari naarta dhexdeeda carafta waxaad garan doontaa anna ahama maa shayga ugu muhiimsan ee calayka ee yejibu calayka adiga waajib kugu ahi macrifatu daalika kaa garashadiisa inuu yahay kaasoo aad towxiidka si aad u xaqiijiso iyo shirkigoo ka soo horjeeda si aad isaga ilaaliso aad uga fogaato lacala allah waxaa ilaahay laga rajaynayaa haddaad towxiidka iyo shirkiga barato an yukhlisaka inuu ilaahay kaa badbaadiyo min haadihi shabaka dabinka shirkiga wahiyo shabakadaasi ashirku weeye waa la wadaajintii bilaahi ilaahay cid kale wax lala wadaajiyo alladii shirkigaasoo qaala tacaala ilaahay uu yihi fiihi isaga uu ka yidhi ina allaha ilaahay laa yakfiru ma dhaafo an yushraka bihi shirkiyeelis loo shirkiyeelo ilaahay ma dhaafo haddii lagu dhinto wayakfiru ilaahay waa dhaafaa maa duuna daalika shirkigaa waxa ka sokeeya ee dembiyadii kale ah liman yashaau ilaahay cidda uu doono ayuu dhaafaa sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu sii caddaynayaa halista uu leeyahay shirkigu iyo raadka xunug kaga tegaayo qofku camalkii wanaagsanaa ee uu sameeyey iyo qofku shirkiga haddii uu ku dhinto inuu naarta ku waarayo taana waxaa ka soo baxaaya qofka waxa u muhiimsana ay waajib ku tahay inuu bartaa inuu yahay towxiidka si uu u xaqiijiyo iyo shirkiga si uu uga fogaado masalada koowaad ee mualifku raximah allahu tacaala halkan uu ku xusay waxay tahay ana shirka idaa khaalata alcibaadata afsadaha waxyaabaha halisnimada shirkiga tusinaya waxaa ka mid ah qofka cibaadadiisii haddii shirki uu raaco cibaadadu ha noqoto salaad soom xaj sadaqad ha noqoto baryo magangal dhaarasho inuu shirkigaasi cibaadada u fasahaadinayo inuu shirkigu cibaadada fasahaadinaayo oo waxaan jirin uu ka dhigaayo cibaadadii laga dabageeyey ama uu la socday uu ku ladhnaa ilaahay baa subxana wa tacaala qur-aanka inoogu caddeeyey weliba aayado badan ilahi wuxu uhi lain ashrakta la yaxbaطana camaluk walatakuunana min alkhaasiriin ilahi wuxuu la hadlayaa nebi maxamed walaqad uxiya ilayka waila aladiina min qablik lain ashrakta layaxbaطana camaluka walatakuunana min alkhaasiriin waxaa lagu waxyooday adiga iyo nebiyadii kaa horreeyeyba haddaad shirki samayso camalkaagu wuu buri camalkii saalix ahaa waxaanad ka mid noqon doontaa kuwa tacab khasaaree intay daaleen wixii ay ku daaleen haddana uu noqday waxaan nafci lahayn waxaa kaloo ilahay uhi walow ashrakuu laxabita canhu maa kaanuu yacmaluun wuxuu ilaahay soo tiriyey ilaa siddeed iyo toban nebi fii suurati alancaam wuxuu ilaahay sheegay nebiyadaasi ilaahay baa shirki ka ilaaliyo shirki samayn maayaane laakiin haddii ay dhici lahayd inay shirki sameeyaan camalkoodoo dhami inuu ka buri lahaa aayado fara badan buu ilaahay subxana wa tacaala macnahaasi uu ku tilmaamay masalada labaad ee mualifku raximah allahu tacaala halkan uu ku sheegay waxay tahay anna saaxiba shirki idaa maata calayhi yakuunu khaalidan fi nnaar qofka shirkiga sameeya shirkigii weynaabaa loo jeedaaye haddii shirkigaa uu ku dhinto isagoo aan ka toobad keenin wuxuu noqonayaa mid naarta ku waara ilaahay baana subxaana wa tacaala taa qur-aanka ku caddeeyey inahu man yushrik biاllahi faqad xarama allahu calayhi اljanna wama'waahu الnaar wama lidaalimiina min ansaar qofka ilaahay cid kale shuraako kala dhiga ee la wadaajiya jannadu mamnuuc bay ka tahay oo najaasada shirkiga qof xambaarsani janno geli maayo wama'waahu naar hoygiisuna waa naar wamaa lidaalimiina min ansaar kuwa mushrikiinta ahina cid u hiilisa oo u gargaartiyo cid u shafeeco qaada toona ma lahaa yowma alqiyaama wa qaala tacaala ina aladiina kafaruu min ahli اlkitaabi wاlmushrikiina fii naari jahannam khaalidiina fiiha ulaa'ika hum sharu اlbariya kuwii gaaloobay ee ahlulkitaab ahaa yuhuud iyo nasaaro ama mushrikiin ahaa makhluuq caabuda naarta jahannamo ayay ku sugan yihin yowma alqiyaama khaalidiina fe iyagoo ku waaraaye kuwaasina makhluuqaadka ilaahay u abuuray waa kuwa u sharka badan waana miday culamaau lislaam isku waafaqeen qofka dhinta isagoo shirki samaynaya oo aan ka toobadkeenin inuu naarta jahannamo gelayo weliba naarta jahannamana uu ku waarayo oo aanu marnaba ka soo bax ahayn taasina halisnimada shirkigay tusinaysa way labada arrimood markaad garato shirkigu camalkii saalixa aad samaynaysay hadduu raaco ama uu ka daba tago inuu burinayo iyo shirkiga haddii aad ku dhimato adoon ka toobadkeenin inaad naarta gelayso weliba aad ku waarayso weliga aanaad ka baxahayn waxaa labada arrimood garashadooda kaaga soo baxaysa macrifo iyo aqoon kale oo waxaad garanaysaa ana ahama maa calayka macrifatu dalik waxa ugu muhiimsan ee kugu waajibay inuu yahay garashada shirkiga macrifatu ashirki litattaqihi saaad isaga ilaaliso wamacrifatu اtawxiid lituxaqiqahu iyo towxiidka barashadiisa si aad u xaqiijiso towxiidka waxaa loo baranayaa si loogu dhaqmo oo ilaahay subxaana wa tacaala loogu caabudo sida ilah uhi wma khalaqtu اljina walinsa ila liyacbuduun ay ilaa liyacbuduunii cibaadata yuwaxiduuna yuwaxiduunanii biha shirkigana waxaa loo baranayaa si la ysaga ilaaliyo wa caraftu shara laa lishari walaakin litawaqiih sharkaan bartay buu idhi shar jacayl iyo inaan sameeyo inaan doonayo umaan baran laakiin waxaan u bartay inaan iska ilaaliyo waxaa loo yaqaano sharka shakino kuma jiro shirkigu inuu yahay sharka u weyn ilaahay baa yidhi isagoo arrinkaa inooga sheegay addoonkiisii luqmaan oo inankiisii la dardaarmaya bunaya laa tushrik biاllaah ina shirka la dulm cadiim shirku waa adlamu اظulmi wa aqbaxu اlqabaa'ixi wa ankaru اlmunkaraat waa dulmiyada nooca u daran waa xumaanaha ta u foosha xun wax shareecadu ay diiday waa waxa ugu daran walihaada buu noqday shirkigu abqad alashyaa ila اllah waxa ilaahay ashyaadoo dhan uu u necab yahay hadal shirkiya ama caqiido shirkiya ama camal shirkiya waana waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu cadho badan yahay mar hadday ahlisnimadiisu saa tahayna qofku waa inuu aada uga baqdo waxaana ka baqday waxaa loo yaqaano shirkiga ambiyadii ilaahay oo ilaahay ka magan galay ilahay wuxuu inooga sheegay nebiy llahi ibraahim inuu yidhi isagoo ilaahay baryaayo wajnubnii wa baniya an nacbud alasnaam ilaahu aniga iyo inamadaydaba naga foge oo naga ilaali inaanu asnaamta caabudno taa waxaa laga faa'idaysanayaa qofka inkastoo towxiidkiisa uu gaadho haddana shirkiga waxaa la idhaahdo noocyadiisa oo dhan inuu ka baqdo haddii aad ka baqanayso si aad uga badbaadi kartaa dee waa inaad aqoonsato aada garato si aad isaga ilaaliso towxiidka waa wixii aad kaga badbaadi lahaydna waa inaad aqoon yeelato walihaada towxiidku waa awal waajib cala alcabd waa shayga u horeeya ee waajibka ku ah addoonka waxaa waajib ku ah inuu gartu barto waxaa kaloo waajib ku ah inuu ictiqaado caqiido qalbigiisa ku jirta uu ka dhigto waxaa kaloo waajib ku ah inuu xaqiijiyo towxiidka uu ku camal falo oo ilaahay subxaana wa tacaala waxyaabaa uu la gaarka yahay oo cibaadadu ay ka mid tahay noocay doonaysaba ha noqotee ilaahay iyo makhluuqkuu doonayaba ha noqday aanu shuraako kaga dhigin walihaada baa ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi faclam annahu laa ilaaha ila اllah wa أwalu maa yajibu calayka macrifathu waxaad ogaataa ood barataa mid xaq lagu caabuda inaanu jirin ilaahay buu yahay laa ilaaha ila اllah baro macnaheeda iyo arkaanteeda iyo shuruuddeeda kadibna ku camalfal nebigeenuna calayhi الsalaatu wasalaam cilmiga dadka uu barayo halkaasuu uga bilaabi jiray sida iبن cabaas uu wariyey kama في الbukhaarي وmsلم markuu nebigu عalaيه الصلاaة وaسلاaم mعaad iبنu jabل u diray ymن wuxuu ku uhi inaka taأتي qowma أhla kitaaب waxaad u tegaysaa qowm ahlu kitaaba nasaaray ahaayeen shirki kama aanay madhnayn falyakun أوla ma tadcuuهum إilayhi أn yuwaxiduu الlah waxa u horeeyaad ugu yeedhaysaa ha noqdo inay ilaahay keliyeeyaan subxaanaه وataعaalى keliyeyntu maxay ku imanaysaa waxay ku imanaysaa in cibaado ilaahay lagu ururiyo noocyadeeda oo dhan iyo wax kastoo ilaahay uu la gaar yahay cid cid kaloo dhanna loo diido waana macnaha laa ilaaha ila اllah sheekhu markaa wuxuu tilmaamay qofku haddii uu garto halista shirkiga iyo waxa ku waajibay ee u muhiimsani inuu yahay barashada tawxiidka iyo shirkiga natiijadu maxay noqonaysaa natiijadu waxay noqonaysaa in loo rajeeyo addoonka in ilaahay subxaana wa tacaala uu ka badbaadiyo shirkiga lacala allaha ilaahay waxaa laga rajaynayaa an yukhalisaka min hadihi الshabaka in ilaahay subxaana wa tacaala uu kaa badbaadiyo shabakadda yukhalisaka waa min atakliis khallasahu min kada takhliisa ay najaahu baa la idhi u ka badbaadi marka lacala allaha yunjiika weeyi waxa ilaahay subxaana wa tacaala laga rajaynayaa inuu kaa badbaadiyo min hadihi الshabaka bitashdiid الshiin fatxi اlba wاlkaaf ashabaka waa sharakatu saaid maa yasidu bihi saaid waa qofka ugaadhsadaa waxa uu ku ugaadhsado ayaa shabaka la idhahdaa tabadda lagu ridee kalluunka lagu ugaadhsado shabaka la idhahdaa wakadalika carabi dabinada beriga la dhigta ugaadha loo dhigto lafteeda shabakad bay idhaahdaan jamaceeduna waa shibaak marka muxuu sheekhu raximah اllahu tacaala uu uga cabiray shirkiga shabakad wuxuu uga cabiray baan odhan karnaa laba sababood sababta koowaad waxa ay tahay shabakaddu wixii gala way ku dhegtahay oo way adag tahay siduu uga baxo shirkiguna waa sidaas oo kale oo cidda shirki gashaa ee aamintay caqiide qalbigeeda ku jirta ka dhigta ama afa kaga hadasha ama camal ahaan ugu dhaqanta ciddaasi waa cid halaag u gacan gashay sababta labaadna waxa ay tahay shabakaddu way hulo iyo dacalla badan tahay shirkiguna saasoo kale wuxuu leeyahay noocyo badan shirki ictiqaadiya baa jiro qofka caqiidada ka gala sida hadduu aamino ilaahay cid aan ahayni inay waxtar iyo waxyeello hayso ama ilaahay cid aan ahayni qeybkii waxa maqan inay og tahay waxaa jira shirki qofku carabka uu kaga dhawaaqo sida baryada uu baryo makhluuq ama ha dhinto ama ha noolaade ee uu weydiisto wax ilaahay mooyaane cid kale aanay bixin karin sida caafimaad caruur iyo cuud waxaa jira shirki ka gala dadka xagga camalka iyo xarakada xubnaha sida qofku inuu u sujuudo ilaahay cid aan ahayn isagoo weyneynaya ama qofku inuu u sujuudo qabri ama sanam inuu usujuudo ama gowraca qofku u gowraco ilaahay subxana wa tacaala cid aan ahayn isagoo ugu dhowaanaya ciddaasi gowracaa oo ku weyneynaya oo aaminsani wax lagaga helaayo haddii loo samayn waayana inay dhibaato xaggiisa ka imanayso mid walibana noocyuu sii yeelanayaa fara badan shirkigu mid weyn buu leeyahay oo diinta lagaga baxo wuxuu leeyahay mid yar oo dembi weynah sida istusnimadii yarayd oo kale qofka cibaadadii ilaahay daraaddii u samaynayay ka gelaysay shirkigu wuxuu leeyahay mid muuqda oo qofku marka uu samaynayo la arkaayo ama uu ku dhawaaqayo la maqlaayo wuxuu leeyahay sidaasoo kale mid khafiya oo qarsoon buu leeyahay marka maadaama noocyadiisu ay sidaa u fara badan yihiin ayaa sheekhu raximah llahu tacaala shirkigii wuxuu ugu magac daray shabakad oo wuxuu yihi raximah اllah lacala اllah waxaa ilaahay laga rajaynaya an yukhalisaka inuu kaa badbaadiyo min hadihi الshabaka shabakadaas dabinkaa wa hiya shabakadaasi ashirku biاllaah waa in ilaahay subxaana wa tacaala loo shariik yeelo mualifku raximah اllahu tacaala halisnimada shirkiga daliil buu u keenay daliilkaasi waa daliil tusinaya qofku haddii shirki uu ku dhinto ilaahay inaanu u dhaafahayn meesha uu gelayaana ay tahay naaru jahannam weliba uu ku waarayo weligaanu ka soo baxahayn shirkiga laga hadlayaana waa shirkiga weyn ee asalkii iimaanka ka hor imanaya meesha ka saaraya qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi fiihi shirkiga ilaahay wuxuu ka yidhi isagoo shirkiga ka hadlaaya ina allaha ilaahay laa yakfiru ma dhaafa an yushraka bihi in loo shariik yeelo e ishraakan bihi shirki yeelis loo shariik yeelo isaga iyo cid kale shuraka laga dhigo wax lagu wadaajiyo wayakfiru ilaahay subxaana wa tacaala waa dhaafaa maa duuna daalika wixii shirkiga ka sokeeya haddii lagu dhinto ee dembiye ah zino wax la xaday been qofku uu sheegay iyo kuwa lamidka ah cid kasta ilaahay miyuu u dhaafaa lima yashaaw cidduu doonaa buu ilaahay subxana wa tacaala u dhaafaa ayaddani marka koowaad waxay tusinaysaa halisnimada shirkiga kiisa weyna asalka iimaanka ka hor imanaya lagu gaaloobo iyo kiisa yar furuucda iimaanka ka hor imanaayaba qofku haddii adduunyada inta uu joogo uu ka toobad keeno ilaahay subxaana wa tacaala waa u dhaafaya waa dilow saasay tusisay ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ilaahay dembiyado dhan wuu dhaafa waa haddii laga toobad keeno inta la nool yahay aayado kalena ilaahay waa ku sheegay aayaadka ku jira suurat lfurqaan gebagabadeeda ilaahay maruu ka warramaya addoomaha ilaahay wanaagsan sifaadkooda wuxuu ku daray waladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhar kuwaan ilaahay subxaana wa tacaala cid kale la caabudahayn aan la baryahayn markaasaa ilaahay wuxuu sheegay dembiyadaa cidda samaysa waxa arrinkoodu noqonaya wuxu uhi waman yafcal daalika yalqaa haamaa yuu ka soo reebay ilaahay ilaa man taaba wa aamana wa camila saalixa marka ayaddaasi maxay tusisay shirkiga dilka zinada iyo dembiyada kale ee kala duwanba qofku inta uu nool yahay hadduu ka toobad keeno inuu ilaahay ka toobad aqbalayo ilaahay kuwa gaaladaee mushrikiintaabuu u sheegay hadday toobad keenaan oo iimaan iyo tawxiid ay la yimaadaan wixii hore o dhanee gaalnimoe shirki lahayn loo dhaafayo qul liladiina kafaruu in yantahu yukfar lahu maa qad salaf waxaad ku tidhaa nebi maxamedow kuwa gaaloobay haddii ay ka hadhaan gaalnimada iyo shirkiga oo ay islaamaan oo muwaxidiin ay noqdaan wax allaaliyo wixii khalad hore uga dhacay waa loo dhaafi doonaa walislaamu yahdimu maa qablahu wixii ka horreeye o dhan buu islaamku dumiyaa oo qofka waxa weeyaan safxad cusub beyj cusub baa qofka loo furaya oo markaasi loo bilaabaya waayo haddaba aayaddani isoo tan le shirkiga lama dhaafo aayaddu waxa ay ku saabsan tahay maaha shirkigii laga toobad keenay iyadoo la nool yahay waa shirkigii lagu dhintay iyadoo weli qofka qalbiga uu ugu jiro amaba se qofku uu ku hadlaayo uu samaynaayo amaba se qofku uu ku camal falayo ibnu kaiir waa ka tafsiirkiisa ku cadeeyey sida yihi akhbara tacaalى anahu laa yakfiru an yushraka bihi ay laa yakfiru licabdin laqiya huwa mushriku bihi aayadda macnaheedu waxa weeyaan buuhi ilaahay uma dembi dhaafo addoon ilaahay la kulmo ilaahay la horgeeyey isagoo shirki samaynaya wayakfiru maa duuna dalik ay min adunuub dunuubta shirkiga iyo gaalnimada ka soo hadha ee dee muslimiintaba ka dhacda ee dhici karta iyaga iyo tawxiidku inay kulmaan qofku isagoo muwaxida oo dee muslima inay ka dhacaan ay suurtowdo ilaahay waa dhaafa iyo u dhaafa liman yashaa cidduu doono min cibaadi addoomihiisa ka mid a maxaa meesha ku qadaran oo ku qarsoon walaa yakfiru liman yashaa cidduu doonana uma dhaafee uu ku cadaabaa ilaahay subxana wa tacaala waxaa markaa aayadda aynu ka faa'iidaysanay qofka shirki ku dhinta ilaahay inaanu u dhaafahayn ama shirki weyn ha noqdo ama shirki yar ha noqdo waayo an yushraka bihi ficilka iyo anta ka horeysa masderiyada masder ayaa laga dhalaalinayaa magaca asalna waxaa magacyada u ah inay nakiro yihiin marka ishraakan bihi buu noqonaya ishraakan marka waa nakiro nafyi uu ka horeeyo markaasaa culimada usuul fiq way hahdaan cumuum bay faa'idaysaa marka waxay ka dhigan tahay in la yidhi in allaha laa yakfiru ilaahay ma dhaafo an yushraka bihi ishraakan bihi shirki yeelis loo shariik yeelo oo dhan ama mid weyn ha noqoto ama mid yar ha noqoto laakiin maxay ku kala duwan yihin labadu shirkiga weyn qofka ku dhacaa si aayadaha hore aynu ku maqallay ee ku dhintay soon ka toobadkeenin naartuu gelayaa waanu ku waaraya shirkiga yar sidaa tusaale culimmada oo iga dhigaan yasiiru riyaa istusnimada yare qofku cibaado ilaahay daraaddii marka hore uu bilaabay uu u yaro qurxiyo ama u yaro dheerayo si ay dadku u arkaan ama ay u maqlaan kaasi isaga laftiisu waa dembi weyn oo addoonkii sameeyey hadduu ku dhinto aakhiro naar waa ku gelaya laakiin maadaama aanu diinka bax iyo gaalnimo ahayn naarta waanu ku waarahaynee dadka laga soo saaraya ayuu ka mid yahay waayo aayadda waxaa kale tusisay wixii shirki ka soo hadhee dembiya cidda ku dhimataa inay yihiin taxta mashii'at illaah ilaahay doonistiisay hoos yaalin taasoo macnaheedu uu yahay ilaahay hadduu doonana wuu u dhaafayaa qofka bicafwi wa karamihi hadduu doonana ilaahay dembigaasuu naarta kaga soo jarayaa laakiin kollayba haluu ku dambaynaya mar hadduu tawxiid iyo iimaan ku dhintay waa jannada oo naarta kuma waarayo qof ahlu tawxiid oo ahluliimaani sida nabigeenu calayh isalaatu wasalaam uu inoo sheegay taana maaha macnaheedu inay dhacayso dadkii dembiyada ku dhintay oo dhan dhammaantood in loo wada dhaafayo taasi dhici mayso qaar ka midoo ilowba ilow waa la cadaabaya oo dee adiladay ku caddahay dad ahlu tawxiid ah oo dembiye ku dhintay inay naarta geli doonaan oo marka naarta lagaga jaro wixii ay galabsadeen in naarta laga soo saari doono ilaahay subxana wa tacaala malaa'igta odhan doono naarta ka soo saara marka walihaadaaba ilahay uhi subxana wa tacaala liman yashaa ilaahay subxana wa tacaala cidduu doono ayuu u dhaafaa waay haddaba maadaama qofka waxa waajibka ku ah ee u horeeya una muhiimsani uu yahay inuu shirkiga barto maxaa shirki la yidhaahdaa si uu isaga ilaaliyo towxiidkana aqoonu u yeesho si uu u xaqiijiyo arrinkaasi maxaa u sahli kara waxaa u sahli kara buu uhi sheekhu inuu horta balbarto afar qaaciido afar arrimoodoo waaweyn oo qofka si guud ugu kala sooci kara maxaa shirkiya maxaase towxiida goor goormuu qofku muwaxid yahay goormaase qofkuu yahay qof mushrika wadaalika buu ihi sheekhu arrinkaasi la soo sheegay oo ah shabakadda shirkiga in laga badbaadaa bimacrifati arbaci qawaacida qaacidooyin oo afara garashadood buu ku xaasilaya qawaacidda afartaasoo dakaraha allahu tacaala ilaahay uu sheegay fii kitaabihi ilaahay subxana wa tacaala kitaabkiisa uu ku sheegay oo daliil leh marka afartii qaaciido ayuu sheekhu halkan uu ka bilaabi doonaa waxaanuu sheegay afartan qaaciido qofka inay u suurto gelinayaan inuu kala barto towxiidka iyo shirkiga taasina waatuu kaga badbaadi lahaa shabakadda shirkiga marka qawaacid waa jamac mufradkeeduna waa qaacida qaacidana luqaha waxa la dhahaa asaasu shay wixii shayga aasaas u ah shayga intiisa kale ay ku dul dhisan tahay ama wax la taaban kara ha noqdo sida aasaaska gidaarka iyo dhismaha aasaaska geedaha oo jiridda ah ama wax la fahmi karo sida aasaaska diinta oo ah towxiidka labadaba qaacido waa la ydhaahdaa istilaaxaana culimadu waxay waa amrun kuliyun yandariju taxtahu juزiyaat kaiira tufhamu axkaamuha minhu qaacido waxaa la dhaha waa arrin guud waxyaabo fara badan ee hoos imanayaanoo ka farcama waxyaabaha faraha badan ee ka farcamaaya axkaamtooda isaga laga fahmi karo marka afartan qaacido qaacidooyinka towxiidka ayay ka mid yihin masaa'il badan oo masaa-ishii towxiidka ka mida ayaa ka farxamaysa wayaan macnuhu oo axkaamteediina laga fahmayaa wuxuu mualifku sheegay afartan qaacido inaanay ahayn hadal ay cidi iska samaysatay iyo mid ra'yiga iyo maskaxda dadka ka soo maaxday ay yihiin afar qaacido ilaahay uu ku sheegay daliilka ay leeyihiin kitaabkiisa oo qur-aanka ah alqaacida اluulaa waa qaacidada koobaad waa qaacido aada iyo aada muhim u ah qaacidadana waxa ay ka jawaabaysaa goormuu qofku muwaxid noqonayaa waayo dadka qaarkood baa waxay u malaynayaan mar haddii ilaahay un rabbinimo ay u qirsan yihiin oo ay leeyihin ilaahay baa khaaliqo ilaahay baa maaliko ilaahay baa mudabbiro ilaahay baa raasiqo ilaahay baa muxiyo mumiita inay intaa muwaxidiin ay ku noqonayaan inaan intaa soo quro qofku ahlu tawxiid aanu ku noqon ahayn ee intaa in dheeraadkaa looga baahan yahay oo tawxiidkiisa ay shardi u tahay ayay qaacidani ka hadlaysaa waxaanay radin ku tahay dadka tawxiidka ku fasiray in ilaahay rabbinimadiisun lagu gaar yeelo daatadiisa iyo sifaadkiisa ee yidhi qof kastoo ilaahay intaa ku gaar yeela waa muwaxid waxaanay caddaynaysaa intaasoo quri inaanay tawxiid ahayn ilaa la raaciyo in ilaahay lagu gaar yeelo cibaadada oo cibaadada cid kastoo kaleba loo diido wuxuu uhi sheekhu alqaacidatu اlulaa qaacidada koobaad an taclama inaad ogaatid weeye qaacidadani ana alkufaara gaaladii aladiina kuwaasoo qaatalahum uu la dagaalamay rasuulu اllaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi uu la dagaalamay ee beder uu kula dagaalamay ee uxud uu kula dagaalamay nebigu calayh isalaatu wasalaam iyo dagaaladii kale faraha badnaa muqiruuna kuwa qirsan inay ahaayeen bianna allaha tacaala in ilaahay sarreeye huwa ilaahay alkhaaliqu uu yahay ka makhluuqaadkao dhan abuuray almudabbiru uu yahay ka caalamkan oo dhan maamula way qirsanaayeen taa wa anna daalika iyo in arrinkaasi lam yudkhilhum aanu soo gelin fi lislaam islaamnimada intaa qirista ay qireen muslimiin kumay noqon ee intaa iyagoo qirsan ayuu ilaahay kufaar ku sheegay oo ilaahay mushrikiinuu ku sheegay oo ilaahay dhiiggoodii iyo maalkoodii iyo cirdigoodiiba wuu xalaaleeyey wadaliilu daliilkuna arrintaa tusinaya inay qirsanaayeen inuu ilaahay yahay alkhaaliqu almudabbir ka makhluuqoo dhan jirsiiye isagoo marka hore aan jirin adduunyadana maamula inay qirsanaayeen waxaa u daliila qowluhu tacaala qowlka ilaahay uu yihi koreeye qul waxaad tidhaha nebi maxamedow adoo la hadlaaya mushrikiinta man yarsuqukum waryaa idin arsaaqa oo min asamaa xagga sare arsaaq idinka keena iyo walardi xagga dhulka amman yamliku waryaa iska leh asamca maqalkan aad wax ku maqashaan oo idiin sameeyey wal absaara iyo indhahan aad wax ku aragtaan waman yukhriju yaa soo saara alxaya mid nool oo min almayiti mid dhintay ka soo saara waxaa jira qof gaala oo dhalaaya qof muslima gaalku waa meyit wuxuu dhalayaa qof muslimo muwaxida wa kadalika wax waxaa jira aan marka hore noolayn laakiin wax noole uu ka soo dhex baxo sida dee baadka oo kale wax nool maaha haddana maxaa ka soo baxa wax nool baa ka soo baxa yaa arrinkaa yeela ilaahay subxana wa tacaala wayukhriju yaa soo saara almayita mid aan noolayn oo dhintay min alxayi ka nool yaa ka soo saara oo qof ahlu tawxiidaba wuxuu dhalayaa mid mushriga mid tawxiidka ku nool baa mid shirki dilay dhalaaya nebiyullaahi nuuxba dee inankiisii mushrig buu ahaa soo maa nebiyullaahi nuux xayun buu ahaa inankiisuna muxuu ahaa meyitun bishirki buu ahaa wakadalika makhluuqaadka haddaynu eegno waxaa jira wax noolo waxaan noolayn dee dhala sida shimbiraha beedka dhalo oo dhan way nool yihiin laakiin waxaanay dhaleen waa beed wax nool maaha muddo kadib baa isagoo noolayn wax nool ilaahay subxana wa tacala uu ka soo saaraya waman yudabbiru ku dhawaar yaa maamula alamra arrinkao dhan caalamkan arrinkiisoo dhan yaa maamula fasayaquuluuna waxay odhan doonaan hadda la soco waayo kuwa odhan doonaa waa mushrikiintii waa abujahl iyo abulahab iyo weeye waxay odhan doonaan iyagoo su-aashaada ka jawaabaya allaahu ilaahay weeye ka samada naga arsaaqa iyo dhulka ee noo sameeyey maqalka iyo aragga ee wax nool wax dhintay ka soo saara wax dhintayna wax nool ka soo saara ee caalamkan oo dhan maamula saasay odhan doonaan faquul waxaad ku tidhaahdaa markay intaa ku jawaabaan afalaa tattaquun waar miyaad ilaahay ka baqataan ood ilaahay keliyaysaan afalaa tuwaxiduuna allah subxana wa tacala taqwada halka waxaa looga jeedaa towxiidka iyo waxa ka farcama ayaa looga jeedaa marka aayaddu maxay si cad u sheegtay waxay aayaddu si cad u sheegtay inay ilaahay rabbinimadiisa qirsanaayeen inuu ilaahay yahay alkhaaliq almaalik almudabbir ka abuuray makhluuq oo dhan iyaga iyo waxaanay caabudayeenba ka adduunkoo dhan leh ka maamula wax nooleeya wax dila abaar keena barwaaqo keena cudur keena caafimaad keena arsaaqda keeno sama iyo dhul iyo bad iyo beriyo meel walba ka keena sidaasoo kale ilaahay wuxuu sheegay haddii la weydiiye yaa abuuray samooyinkiiyo dhulalka dee may odhanahayn asnaamtayada abuurtay laata iyo cuzo iyo manaataa abuuray marnaba kumay jawaabahayn walain sa'alto man khalaqa asamaawaati waalarda layaquulunna khalaqahunna alcasiizu alcaliim haddaad ku tidhaahdo nebi maxamed oo aad weydiisa yaa abuuray samooyinkiiyo dhulalka waxay odhan doonaan ay weliba si adag u odhan doonaan waxaa abuuray allaha casiiska ee caliimka ah ilaahay maxay u qireen khalqiga inuu la gaar yihi oo asnaamtooda aanay waxba abuurin ilaahayna aanay la abuurin waxay ilaahay u qireen saasoo kale alcizat wاlcilm alcasiiz اlcaliim bay leeyihin walain sa'altahum man khalaqahum haddaad weydiisa iyaga ya abuura tira waar yaa idin abuuray ma asnaamtan aad caabudaysaan baa idin abuurtay layaquulunna allah ilaahay baana abuuray bay lahayn waa abujahl iyo abulahab iyo raggii aad garanaysaana shirkiga ku dhintay ayaa sidaa ku jawaabayay faannaa yufakuun walain sa'altahu man khalaqa asamaawaati waalarda layaquulunna allah qul ilxamdu lilah bal akarhum laa yaclamuun idan aayaadkaasoo dhami maxay caddeeyeen mushrikiintu inay qirsanaayeen ilaahay rabbinimadiisa inuu ilaahay yahay alkhaaliq almaalik almudabir alraasiq almuxyi almumiit inuu ilaahay rabbigood yahay kelidii ayay qirsanaayeen oo si guud ay u ogolaayeen sheekhuse wuxuu yihi biana allaha tacala huwa alkhaaliq almudabir oo khalqigiiyo tadbiirku waa min adhari sifaati rububiyati illaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay rabbinimadiisa sifaadka tusiya kuwa u muuqashada badan bay ka mid yihiin rabbinimadii ilaahay oo dhan buu u jeedaaye maaha inay labadaasoo qura qirsanaayeen oo sidaad aayadaha dee ku aragto labadaa in ka badan bay ilaahay u qirsanaayeen oo risqiga u qirsanaayeen oo noolaynta iyo dilista iyo maamulka caalamka iyo intaba ilaahay subxana wa tacaala way u qirsanaayeen waayo intaa miyay muwaxidiin ku noqdeen intaa miyay muslimiin ku noqdeen jawaabtu dee waa maya waa iska caddo intaaba iyagoo labuu nebigu la dagaalamayey oo qur-aanku uu ku sheegaya mushrikiin kufaara taasi markaa maxay daliil u tahay taasi waxay daliil u tahay qofku inuu qiro inuu ilaahay khaaliq maalik mudabbir raasiq muxyi mumiit yahay inaanu intaa ku noqon ahayn muslim ee ay dhici karto isagoo intaaba qirsan inuu haddana yahay qof gaala oo mushriga oo dhiiggiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisu intuba ay xalaal yihiin waayo intaa maxay ugu noqon waayeen muslimiin waxay intaa muslimiin ugu noqon waayeen waxaa ka maqnaa towxiid اlcibaada oo intaaba iyagoo ilaahay u qirsan waxaana ilaahay u qirsanayn inuu kelidii cibaado xaq u leeyahay waa kuwii lahaa ajacala alaalihata ilaahan waaxida ma macbuudiyadii oo dhan buu mid qura ka dhigay ma macbuudiyadii oo dhan faraha badnaa haddee ilaahay la caabudo may diidanayn laakiin inaanu ilaahay la gooni ahayn unbaa caqiide u ahayd ma mid qura buu ka dhigay waan la yaabanaynba rasuulka calayhi salaatu wasalaam maxaa haddaba islaamnimadu ay kaga xidhan tahay oo intaa inay ku daraan ay ahayd waxay islaamnimadu kaga xidhan tahay in ilaahay subxaana wa tacaala ay cibaadada ku keliyeeyaan waana ta ilaahay subxana wa tacaala in fara badan uu ku amray fi lqur'aani alkariim wma khalaqtu اljina walinsa ila liyacbuduun e ila liyuwaxiduunii bاlcibaada waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ila iyaah bilwaalidayni ixsaana rabbigaa wuxuu xukumay isagoo qura inaad caabudaan wa qaala subxaana wa tacaala walaa tushrikuu bihi shaya ilaahay subxana wa tacaala cidna ha la wadaajinina cibaadada marka taa ilaa ay la yimaadaan muslimiin noqon maayaan idan qaacidadaasi waxay jawaab u noqotay dadka odhanaya kuwaa hore ee mushrikiinta ahaa ee nebigu uu la dagaalamay may qirsanayn ilaahay inuu kelidii rabbi yahay taasaanay gaalo ku noqdeen annaguse waanu qirsannahay inuu ilaahay kelidii rabbi yahay oo gaalo annagu noqon mayno haddaanu cibaadaadka qaarkood makhluuqa sii marino annagoo ilaahay ugu dhowaanayna ama shafaaco ku doonayna waxay caddaysay qaacidadaasi maca adilatiha oo aynu sheegnay waxay caddaysay in qofku haba qirsanaado ilaahay rabbinimadiisa haddaanu ilaahay cibaadada u gooni yeelin inuu qofkaasi yahay mushrik kaafira cibaadadaana ilaahay subxana wa tacaala aanu ka aqbalahayn meesha uu tegayo weliba uu ku waarayaana ay tahay hadduu sidaa ku dhinto naaru jahannam waa taa qaacidadii koobaad alqaacidatu thaaniya qaacidada labaad qawaacid alarbaca ka mida inaad ku kala garan karto towxiidka iyo shirkiga iyo qof keebaa muwaxida keebaase mushriga waxay ka hadlaysaa qaacidadani dadka shirkiga sameeye gaar ahaan islaamka ku abtirsada ilaahay cid aan ahayn caafimaad weydiista caruur ka dalba cuud ka codsada makhluuq magan gala barya u gowraca marka lagu idhaahdo waxaanaad samaynaysaan waa shirki waxay odhanayaan waxaanaanu samaynaynaa shirki maaha oo muxuu kaga duwan yahay wixii ay samaynayeen mushrikiintii nebigu calayhi isalaatu wasalaam uu la hadlaaye ee uu dhex joogay uu ka dhex baaqay wuxuu kaga duwan yahay bay odhanayaan kuwaasi makhluuq bay caabudayeen se geed iyo dhagax iyo qof iyo makhluuq bay caabudayeen idinkuna annagu makhluuq caabudi mayno oo haddaba waxaanaad samaynaysaan waa maxay so idinkan qof dhintay baryeele caruurna sii ama caafimaadna sii ama cuudna sii so idinkan magan gelaaya ele sharka naga nabadgeli qof beri hore dhintay soo idinkan u gowracaaya idinkoo ku weyneynaya ama ugu dhowaanaya waxay odhanayaan maya taayadu way ka duwantahay toodii maxay kaga duwan tahay waxay kaga duwan tahay annagu waxaaba waxaan u samaynaynaa makhluuqan u baryi mayno inuu isagu wax abuuro ama isagu caalamka uu leeyahay ama uu maamulo ama inuu isagu iski wax noo tari karo maxaad haddaa u baryaysaan maxaad ugu gowracaysaan maxaad u magangelaysaan dee waxaanu doonaynaa inuu ilaahay addoommaanu nahay iska ducafaayo oo iska dembi badanoo isagaa qof wanaagsanoo waxaanu doonaynaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu erge nooga noqdo waxaa kalooanu doonaynaa annagu dad dembi badan baanu noo foolxumadayada ilaahay lama hor istaagi karnee sida qofka madaxweynaha doonaya uu cid ugu sii maro albaabka usii furta oo fasax u soo qaada ayuun baanu kuwan sii maraynaa annagu waddadanu ilaahay usii maraynay baanu ka dhiganaynaa laakiin meesha aanu ku soconnaa waa ilaahay subxana wa tacaala waxaanu leenaha warkaas waa war fiican weeye horta haddaad leedihiin u baryi mayno in iyagu iskood wax qaban karaan uguna gowrici mayno in iyagu iskood waxu qaban karaan una magangeli mayno inay iskood iyagu waxu qaban karaan laakiin waxaanu u baryaynaa si ay ilaahay nooga shafeeco qaadaan ama si ay ilaahay noogu dhoweeyaan oo wasta ay nooga noqdaan warka horta waad soo dhoweyseen oo qodob baad ka dhigteen midaanu isku waafaqsannay oo inaan makhluuq iskii loo baryi karin si uu iskii wax kuu taro ayaad horta qirteen ta labaadu kaale haddaba waxau leenahay taa labaad lafteedu waa tii ay mushrikiinta ku noqdeen abujahal iyo abulahab iyo in makhluuq la baryo ama loo gowraco ama loo dawaafo ama la magan galo ama gurmad la weydiisto si uu ilaahay kuugu dhoweeyo si uu ilaahay kaaga ergeeyo ilaahay kaaga shafeeco qaado idan farqi idinma dhexeeya idinka iyo abujahal abujahalba intaasunbuu lahaa marka lagu idhaahdo abujahalow kuwani miyay ku abuureen aada caabudaysaa maya miyay ku arsaaqaan maya miyay adduunyada maamulaan maya miyay iskood wax kuugu tari karaan maya haddaa maxaad u caabudaysaa waxaan doonayaa inay ilaahay iiga shafeeco qaadaan waxaan doonayaa inay ilaahay ii dhoweeyaan ilaahay waa mid quro waa ka adduunyadan abuurae laakiin ilaahyadan yaryarna waan usii maraya ilaahayna ii dhoweeyaan baan doonaya soo ma arkaysid labadii hadal farquma dhexeeye adnana nin sheekhoo dhintay oo qabri ku jiraad tidhi waxaan u baryaya oan u magangelayaa xoolaa ugu gowracaya oo aan qabrigiisa ugu dawaafaya inuu ilaahay ii dhoweeyo oo ilaahay uu iga shafeeco qaado kana sanam buu sidaa ku yidhi ninka sheekhee muslimkii sanamka waa ka wanaagsan yihi laakiin isagaiyo sanamku waxay isku mid ka yihin labaduba inay makhluuq yihiin caabidiinah addoommo ilaahayah oo cibaado aan waxba ku lahayn ee ay waajib iyaga ku tahay inay ilaahay subxana wa tacaala caabudaan haddaba bal aan dhegaysano qaacidadu qadiyadaasay ka hadashay inay isku mid tahay inaad tidhaahdo makhluuqaasi iskiibuu wax ii tari karaa ood sidaa awgeed cibaadadii u siiso iyo inaad tidhaa iskii waxba iima tari karee waxaan cibaadadaa u siiya allaha khaaliqa inuu i dhoweeyo u iga ergeeyo inay taasi isku mid tahay oo labada tii la yidhaahdaaba ay shirki tao shirki aan lagaga badbaadahayn ayaa qaacidadu ay ka hadashay alqaacidatu thaaniya annahum yaquuluun waxay lahaayeen mushrikiintii nebigu uu la dagaalamay marka la weydiiyo maxaad u caabudaysaan makhluuqaadkan maa dacawnaahum maanaan baryin watawajahnaa ilayhim xaggooda umaanaan jihaysan quluubteedii wajiyada umaanaan jeedin ilaa lialabi lqurbati dhowaansho ilaahay aanu u dhowaanayno doonis aanu doonayno mooyaane iyo washafaacati erge ilaahay inay nooga noqdaan inaanu doonayno mooyaane idan mushrikiintii shirkigoodii noocyadiisii kala duwanaa laba arrimood unbay ku sababeeyeen kumay sababayn wayna abuureen caalamkay maamulaan wayna arsaaqeen waxbay dili karaan waxbay noolayn karaan labada arrimood ee ku sameeye waa maxay tokowaad waxa weeye annagu ilaahay baanu ku soconnaaye kuwan ilaahay baanu usii maraynaa balse dadka qaarkood maanta ay yidhaahdaan waanu ognahay sheekhunbaa ilaahay unbaa carruurna siin karee haddaba maxaad sheekha carruurta u weydiisateen tawasul baa la yidhaahdaayo baryadan isaga aanu baryayna aanu ilaahay ugu dhowaanayna taasi waa tokowaad arrinta labada shirkigooda ay ku sameeyeenna waa alabu shafaaca waxay la annagu addoommo waxaanu nahay iska dembi badan oo ilaahay ka fog marka addoommaha ilaahay u dhowe wanaagsan baanu doonaynaa inay ilaahay nooga ergeeyaan waa sida dadka qaarkood maanta ay odhanayaan labadaasunbay mushrikiintu shirkigooda ku sababeeyeen haddaad qur-aanka si kasta u baadhiya xadiidka ka soo heli maysid iyagoo leh waxaanu makhluuqa u caabudaynaa aanu u baryaynaa aanu ugu gowracaynaa aanu ugu sujuudaynaa eanu ugu dawaafaynaa waayo wuuna abuuray arki mayse ama isagaa nale ama caalamku maamulaa ama waxtar iyo waxyeelu iski u hayaa arki mayse maxaa u daliila haddaba in shirkigoodu labada arrimood uu ku salaysnaa cid kastoo shirki samaysa labada arrimoodba ha ku salayseena ina iyaga la xukun noqonayso fa daliilu qurba inay shirkiga u samaynayeen dhowaansho ay doonayaan in ilaahay u dhowaadaan oo makhluuqaadka ay usii maraan waxaa u daliilaa qowluhu tacaala qowlka ilaahay uu yidhi waladiina ittakhaduu kuwa yeeshay min duunihi ilaahay sokadii awliyaa kuwa ay gargaar ka sugayaan maa nacbuduhum ay yaquuluuna waxay odhanayaan marka la idhaha maxaad u caabudaysaan maa nacbuduhum u caabudi mayno wax kale ilaa liyuqaribuuna ilaahay ilaa liyuqaribuuna inay noo dhoweeyaan mooyaane ila allaahi ilaahay zulfaa qurbatan dhowaansho in allaha yaxkumu ilaahay isagaa xukumaya beynahum addooma isagaa kala xukumaya fii maa shaygi buu ku kala xukumayaa hum addoomuhu fiihi dhexdiisa yakhtalifuuna kuwa isku khilaafa ay ahaayeen ina allaha ilaahay laa yahdii ma hanuuniyo man huwa kaadibun mid beenaalo ah oo kafaarun kufri badano ah marka ayaddu waa caddahay abujahal haddii la weydiiye abulahab maxaad u caabudaysaa asnaamtan jawaabtiisa ilaahay baa inoo sheegay waxaan u caabudayaa waxaan doonayaa inay ilaahay ii dhoweeyaan maxaa la mid ah qofka qof dhintay barye yidhaahdo waxaan u baryayaa inuu ilaahay ii dhoweeyo waxaan ugu gowracayaa gowracaan ugu weyneynayaa inuu ilaahay ii dhoweeyo laa farqa baynahuma ilaahayna subxaana wa tacaala arrinkaa waa ka jebiyey waa ka buriyey oo cidaad cibaadadii ilaahay xaqa u lahaa aad siisay ilaahay waad kaga fogaanaysaaye ilaahay kuu dhoweyn mayso waa ka ilaahay ku xukumay kuwa ilaahay cid aan ahayn cibaadadii siiyey yidhi waxaan u siinay si ay ilaahay noogu dhoweeyaan inay beenaalayaal yihiin fii aakhiri alaaya ina allaha laa yahdi man huwa kaadib waxaa kaloo ilaahay uu ku sheegay aayadda aakhirkeeda gebagabadeeda qofka makhluuq cibaado siiya baryo ha noqoto magangal ha noqoto gowrac ha noqoto gumad weydiisi ha noqoto nadar ha noqoto tawaaf ha noqoto ee arrintaa ku sababeeya inuu doonayo ciddani inay ilaahay u dhoweyso inuu kaafir yahay ina allaha laa yahdi man huwa kaadibun kafaarun waa kufri badane oo kufrigii kaga baaqsan maayo makhluuqan waxaan doonayaa inuu ilaahay i dhoweeyo ilaahay waddadii loogu dhowaanaya maaha taasi shirki ilaahay looguma dhowaado haddaad doonaysa ilaahay inaad u dhowaato waxa koobaada ilaahay loogu dhowaadaa waa inaad ilaahay cibaadada u goonni yeesho ilaahayna muu odhan cibaadada cid ii soo mariya laa waasitata bayna allaahi wa khalqihi fi lcibaada xagga gaadhsiinta diinta khalqigiiyo ilaahay cid baa udhaxayso dee rususha iyo culimada iyo ayaa warkii ilaahay dadka gaadhsiinaya laakiin xagga cibaadada ilaahay subxaana wa tacaala iyo addoomihiisa cid udhaxaysaa ma jirto ilaahay uu yidhi cibaadada iisoo mariya oo horta iyaga barya baryadayda baryadiinna iyagaa iisoo gudbin doone oo soo tallaabin doone ama ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi iyaga u gowraca iyagaa isoo gaadhsiin doone ma jirto bal ducada u fiirsa ilahi subxana wa tacaala muxuu yidhi waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariibu ujiibu dacwata daaci idaa dacaan nebi maxamedoo addoomuhu hadday kaa weydiiyaan anaaba u jawaabaya waan u dhowah kay baryana baryadiisa waan aqbalaya haddii iimaan laga helo iyo amarka ilaahay u qaato wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum ilaahay addoommahoo dhan buu la hadlaya rabbigiin wuxuu yidhi ibarya ilaahay muu odhan horta sheekh hebel barya isagu baryada ha soo tallaabiyo ha soo gudbiye ilaahay xoghayn ma leh xagga cibaadada ah makhluuqaadkan ducafadabaa xoghayn le soo maa horta iyaga la soo maro dabeetana codsiga u gudbiye madaxweynaha iyo wasiirka iyo maya ilaahay ma laha addoomo inay toosula xidhiidhaan addoonku markuu salaada gale ilaahay uu hor istaago u dhahdo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa toos ugu jawaabayo o odhanaya xamadani cabdi addoonkayga uu ammaanay الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي adoonkayga ammaantaydiibuu ku celiyey maalik yowm الdiin majadanii cabdii adoonkaygu ammaantiibuu sii waday oo toos sooma arkaysa cibaadada ilahay cidna looma sii mariyo waay marka ayaddu waxay caddaysay arinkaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu ka diiday qoladaa cid kasta oo cibaadada ilaahay cid aan ahayn ay caabudayaan arrinkaa ku sababaysana ilaahay kuwaas siduu uga diido ugu xukumaynayeen beenaalayaal kufaara ayay iyaguna ugu xukuman yihiin inayiin beenaalayaaloo waxaan ilaahay u dhowaynayn bee ilahay buu noo dhowaynaya kufaarna waa ku xukuman yihiinoo cibaadadii ilaahay xaqa u lahaa ayay makhluuq siiyeen markaa taa ilaahay baa ka jebiyey ta labaad waa maxay ay ku sababeeyeen cibaadadan ilaahay cid aan inay caabudayeen waa alabu shafaaca soo ma shafaacaanu doonayna taana ilaahay uu ka jebiyey wa daliilu shafaacati buu ihi shafaacadoon awgii inay u caabudayeen makhluuqaadka waxaa u daliilaa qowluhu tacaala qowlka ilaahay uu yidhi wayacbuduuna waxay caabudayaan min duuni illaahi ilaahay sokadii maa laa yaduruhum makhluuq aan dhibaato u geysan karin isagaaba makhluuqa soo maa oo awooddiisu ay iska xadidantah walaa yanfacuhum waxna aan ku tari karin wayaquuluuna waxay odhanayaan marka la dhaa maxaad u caabudaysaan oo makhluuq idinkoo kalaae wayaquuluuna waxay odhanayaan haaulaa'i kuwa aanu caabudaynaa shufacaauna ergadeedii weeye cinda allaahi ilaahay agtii erga nooga noqon lahaa sababta labaaday ku sabeeyeen shirkiga ay samaynayeen shafaacaanu doonaynaa annagu ilaahay subxaana wa tacaala dembiye badan baanu ka gallayoo cid ilaahay erge nooga noqoto ilaahay subxana wa tacaala noo dhoweysa ayaanu doonaynaa bay yidhaahdeen ma laga yeelay taa oo ma la yidhi ha mar haddii ujeeddadiinnu ay sidaa tahay waxaanaad samaynaysaan shirki maaha mushrikiinna ma tihidin ee muwaxidiin baa tihiin maya taa lagama yeelin waxaana loo sheegay shafaacadoodaasi ay doonayaan inay tahay shafaaco khaldan cidina inaanay sidaa ergo ugu noqon karin cinda allahi tabaaraka wa tacaala sababta noocaasana inaanay kaga baaqsan karin shirkiga oo sababta u keenaysa shirkigu taaba ha noqoto inay mushrikiin yihiin waayo makhluuq cibaado waxba kuma laha sababta loo caabudaya cibaadada in la siiyey lagu sababaynayaa tay doonaysaba ha noqotee wuxuu ihi sheekhu raximah اllahu tacaala washafaacaةu shafaacadu shafaacataani laba shafaaco weeye tii hore iyada si duuduwan buu sheekhu u diiday oo ilaahay bay noo dhoweynayaan waa war beena oo cid aad cibaadada ilaahay xaqa u laha aada siisay ilaahay kuu dhoweyn mayso xukumka cidda warkaa samaysayna la saarayaana waa kufr inuu kaafir yahay laakiin shafaacaad iyadu u kala qaadayoo lama odhan karo cidiba ilaahay addoomaha ugama ergeyso shafaacadu iyadu way qaybsantaa mid jirta oo ilaahay uu ogol yahay shuruud gaara leh iyo mid ilaahay uu diiday oo shuruuddaasi ay ka dhiman tahay labadaa inay leedahay buu sheekhu sheegay washaaacatu shafaacadu shafaacataani laba shafaaco weeye shafaacatu shafaaco manfiyatun la diidayoo ilaahay uu diiday oo ilaahay uu yihi ma jirto wa shafaacatun iyo shafaaco muhbatatun la sugayoo ilaahay uu yihi waa shafaaco jirta ee ahbataha allahu tabaaraka wa tacaala fa shafaacatu shafaacada almanfiyatu ee la diiday maa kaanat tutlabu waata laga dalbo min gayr illaahi ilaahay cid aan ahayn fii ma laa yaqdiru calayhi waxaanu awoodin isaga ila allahu ilahay mooyne cid kale aanu awoodin shafaacada la diiday waa taa waa qof makhluuq weydiisanaya wax ilaahay mooyaane cid kale aanay qaban karin oo haddana le waxaan u weydiisanayaa suu ilaahay iga shafeeco qaabo taa ilaahay waa diiday shafaacada noocaasa wuxuu makhluuq weydiisanayaa shifaa horta yaa wax shaafi'i karo xanuunkaa dulqaadi kara allahu subxana wa tacaala soo ilaahay nebi ibraahim inoogamuu sheegay inuu yidhi waidaa maridtu fahuwa yashfiin markaan bokoodo ilahay isagaa shaafici soo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadka xanuunsanaya maruu ku tufayo muu odhan jirin laa shifaa ilaa shifaauk laa shaafiya ilaa anta mid wax shaafiyaa ma jira ilaahu adiga mooyaane bogsiinina ma jirto taada mooyaane de bal haddaba ka warrama haddii qof makhluuq haddaan sacad ima ku idhaahdo war sacadow gaas tari baa haye iga shaafa marka lagu ha oo saad shifaa weydiisanaysa oo makhluuqa aan idhaahdo waa nin wanaagsan oo khayr badanoo inuu ilaahay iga shafeeco qaadaa baan doonayaaye isaga uma jeedo waan sii dhex marinaya ama aan qabri sheekh dul tago aan idhaahdo sheekh hebelow xanuun hebel baa i dishooday dhanjaf baa nafta ii keenay dhanjafkaa iga dulqaad marka war ma sheekha xanuunkaa dulqaadi karaa maya inuu ilaahay iga shafeeco qaadaa baan doonaya shafaacada noocaasi waa shafaacada ilaahay uu diiday ee inta cibaadadii ilaahay xaqa u lahaa makhluuqaa la siiyo sabab looga dhigaayo in la doonayo inuu ilaahay kaaga shafeeco qaado wadaliiluna qowluhu tacala waa qowlka ilahay ui ya ayuha aladiina aamanuu muuminiintaay anfiquu bixiya mima rasaqnaakum waxaan idinku arsaaqnay wax ka bixiya oo cilmi iyo maalba leh min qabli an yaatiya intaanu iman horteed yowmun maalin intaanu iman maalinkaasoo laa baycun iib fiihi dhexdiisa aanu jirin walaa khullatun saaxiibtinimo wax laysugu tarayo iyo kalgacayl wax laysugu qaban karaana aanu jirin walaa shafaacatu shafaacana aana jirin waalkaafiruuna kuwa gaaloobayna hum aalimuun iyaga ayaa kuwa shaygii dhigay meeshiisii meelaan ahayn oo cibaadadii ilaahay xaqa u lahaa ayay makhluuq xaggii ula kaceen aayaddan markaa ilaahay subxana wa tacaala shafaacuu diiday oo wuxuu uhi yowma alqiyaama shafaaca ma jirto aayado kalena shafaacay sheegeen soo maaha marka halkaa maxaa ka soo baxaysa shafaacadu inay tahay laba nooc miduu ilaahay diiday iyo miduu ilaahay subxana wa tacaala sugay ta haddaba ilaahay uu diiday waa tee taa sheekhu hore uu soo sheegayoo waa in makhluuq cibaadadii la siiyo la dhahdo waxaan u siinaynaa inuu ilaahay nooga ergeeyo oo markaa makhluuq inta la caabudo laguma sababayn karo inuu ilaahay iga ergeeya baan doonaya waa talabaadee makhluuqa aad cibaadadii ilaahay xaqa u laha aada siisay adoo ku sababaynaya ergadoon inaad tahay kuwa ergeyn maayo waxyaabaha shafaacada lagu waayaaba arrintaasi kow ka tahayba oo dee shardigii koowaad ee shafaacada oo ah qofka loo shafeeco qaadaya inuu tawxiid ku dhintay ayaa meesha ka maqan shafaacada nooca labaad ee qur-aanku uu sugay wuxuu yihi sheekhu wa shafaacat shafaacada almuhbatatu ee la sugay hiyo shafaacadaas allatii ti waya tutlabu laga dalbo min allahi ilaahay laga dalbo ee ilaahay looga fasax qaato ee nebigu calayhi salaatu wasalaam yowma alqiyaama ilaahay uu weydiisan doono inuu addoomaha u shafeeco qaado marka shafaaco qur-aanku uu sugay waa jirtaa oo man da aladii yashfacu cindahu ilaa biidni kuwa ilaahay agtiisa addoomaha ergo uga noqonaaya inay jiraan bay aayaddu sheegtay waxaa kaloo ay sheegtay arrintaa shardigeedo ah inuu ilaahay fasaxo markuu ilaahay u fasaxo oo nebi maxamed markay khalaa'iqdu u yimaadaan ay idhaahdaan ilaahay erga nooga noqo si meesha nologa dhaqaajiyo naloo kala xukumo arrinkaa iskama bilaabaya isagu laakiin ilaahay buu subxana wa tacaala u sujuudaya oo u baryaya goormuu shafeeco qaadaya marka lagu idhaahdo irfac ra'saka wasal tucطa washfac tushafac ka too sujuudda waxaad doonaysa ilaahay weydiisa waa lagu siin shafeeco qaado khalqiga u ergee ergadaada waa la aqbali ergeyntaada waa la aqbali markaasunbuu bilaabaya marka idanka ilahay bay ku xidhan tahay oo shardiga koowaad ay leedahay shafaacada iyo ergeynta ilaahay subxana wa tacaala uu aqbalaayo waxaa kaloo shardi u ah inuu ilaahay raalli ka yahay ciddan loo shafeeco qaadayo cidda ilaahay in loo shafeeco qaado u raalli ka noqonayaana waayo waa ciddii tawxiid ku dhimatay oo qof mushriga in loo shafeeco qaado ilaahay subxana wa tacaala raalli ka noqon maayo nabiy llaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam oo imaamu lmuwaxidiinah waa laga diiday aabbihii inuu shafeeco qaado waayo dee aabbihii shirkiba ku dhintay ilaahayna qur-aanka wuxuu ku sheegay kuwa mushrikiinta ah maalinta qiyaame cid u shafeeco qaadaysa inaana jirin oo shirkigooda shafaacada seejiyey maa liaalimiina min shaiicin maa liaalimiina min xamiimin walaa shafiicin yuaac aalimiinta mushrikiintaa looga jeedaa mushrikiintu ma laha maalinta qiyaame saaxiib u gargaara mana laha mid u shafeeco qaado shafaacada laga aqbalaya xataa hadday cidi isku daydo inay u shafeeco qaado waa laga diidaya laa yuaac arrinkaa laga yeeli maayo nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa ka sheegay cidda shafaacada ku guulaysanaysaa inay yihiin ciddii tawxiid ku dhimatay un abu hurayra rasuulka calayhi salaatu wasalaam weydiiyey man ascadu nnaasi bishafaacatika yaa rasuula allah waayo ka shafaacadaada ku guulaysanayaa rasuulka ilaahayow maalinta qiyaame qaala calayhi salaatu wasalaam man qaala laa ilaaha ila allah waa ka laa ilaha ila allah ku qowlay ma afkoo qura maya khaalisan min qalbihi iyadoo qalbigiisana ay ka soo godayoo laa ilaaha illa allah ay ka dhab tahay waa ahlu tawxiidun sidaasoo kale shafaacadii waxaa shardi u ah ka shafeeco qaadaya laftiisa inuu ilaahay raalli ka yahay qof aan ahlu tawxiid ahayna ilaahay raalli ka noqon maayo idan qof aan ahlu tawxiid ahayna ma shafeeco qaadayo labadaa shardina ilaahay waa ka ku kulmiyey aayadda suuraة اأنbiya wlaa yashfacuuna إla liman اrtaضىa u shafeeco qaadi maayaan cidu ilaahay raalli ka noqday mooyaane aayadda waxaa lagu sheegay cidda loo shafeeco qaadaya inay tahay cid ilaahay arrinkaa raalli uga noqday cidda ilahay arrinkaa raalli uga noqonaya waa cidda ahlu tawxiidka waxa ay jamcisay aayaة najmina inay shafaacada shardi u tahay inuu ilaahay raalli ka noqdo ka shafeeco qaadiya ka loo shafeeco qaadaya labadaba wa kam min malakin fi samaawaati wa kam min malakin fi الsamaawaati laa tugni shafaacatuhum shaya ila min bacdi an ya'dana allahu liman yashaau wayardaa shuruuddii shafaacado dhan baa lagu sheegay aayadda imisaa malaa'ig fara weyna malaa'igta samada joogta oo shafeeco qaadistoodu aanay cidna waxba u tarahayn markuu ilaahay ogolaadu fasaxa mooyaane ee ilaahay raalli uu noqdo aya raalli uu ka noqdo mafcuulkii baa la jaray cumuum u faa'idaynaya raalli ilaahay uu ka noqdo ka shafeeco qaadaya inuu shafeeco qaado kan loo shafeeco qaadayana ilaahay raalli uu ka noqdo in loo shafeeco qaado idan shafaacadu saddexdaa shardi bay leedahay idn اllah ilaahay inuu fasaxo horta in la shafeeco qaado ilahay shafaacada isagaa iska leh qul lilaahi shafaacatu jamiica noocyadoo dhan ilahay isagaa ayaa leh cid ilaahay uu u fasaxay mooyaane cid kale faraa lama geli karto mana qaban karto shardiga labaadoo aridaa can ishaafic inuu ilaahay raalli ka yahay ka shafeeco qaadaya walihaada cid ahlu tawxiida mooyaane cid kalema shafeeco qaadayso iyo alrida can lmashfuuci low ka loo shafeeco qaadaya ilaahay subxana wa tacaala inuu raalli ka noqdo mushrikiintanina may lahayn dee sifaadka oo qof shirki sameeye ilaahay fasixi maayo in loo shafeeco qaado ilaahayna raalli kama aha mid mushriga qof muwaxidana ilaahay subxana wa tacaala raalli uga noqon maayo mid mushriga inuu u shafeeco qaado ilahay baa sheegay inay shafaacada ka qadeen ma laalimiina min xamiimi walaa shaiici yuaac waa inuu muslim yahay muwaxida qofka loo shafeeco qaadaya saas ayaana xadiia rasuulkana calayh salaatu wasalaam ku cad wuxuu sheekhu qaacidan markaa ku gebagabeeyey arrin muhima arrintaas waxa weeye haddii shafaacaduba ay tahay wux ilaahay uu bixiyo oo cidina aanay shafeeco qaadi karin ilaa ilaahay uu fasaxo ilaahayna aanu u fasaxayn ciduu raalli ka noqday mooyaane shafaacada faa'iidadeedu markaa waa maxay iyadoon cidiba shafeeco qaadin miyuu ilaahay subxaana wa tacaala u dembi dhaafo dadka qaar qaar naarta uu ka baajiyo oo qaar jannada uu ka soo saaro mar haddii arrintuba ilaahay ay ku xidhan tahay maxaa keenay in shafaaco la keeno oo nebi uu ilaahay dadka uga ergeeyo khalaa'iqda maxaa keenay waxa keenay ilaahay iyadoo cidina aanay addoomaha uga ergeyn kuwa muwaxidiinoo naar mutaysta ilahay waa ka badbaadin karaa qaar naarta galay iyadoo cidina uga shafeeco qaadin ilahay waa ka soo saari karaa laakiin ilaahay kan shafeeco qaadayuu ku sharfayaa shafaacada addoomihiisa wanaagsan ee malaa'ig leh ee nebiye leh ee saalixiin leh ee shafeeco qaadaya ayuu arrintan ku sharfayaa walihaada uhi sheekhu wa shaaficu ka shafeeco qaadaya mukramun mid lagu maamuusay weeye bishafaaca shafeeco qaadka uu shafeeco qaadaya ee waa mid suurtowda iyadoo aanay cidina shafeeco qaadin intaa shafeeco qaadku uu sababu noqonayaba inuu ilaahay sameeyo waalmashfuucu low ka loo shafeeco qaadayaana man radiya man radya allah waa ka ilaahay raalli uu ka noqday qowlahu hadalkiisa iyo camalu camalkiisa bacda alidni marka ilaahay uu fasaxo kadib unbaana loo shafeeco qaadaya kama qaala tacaala siduu ilaahay yidhi man waa kuma daa kaas ama kan alladii kaasoo yashfacu shafeeco qaadaya cindahu ilaa agtiisa ka shafeeco qaadaya ilaa biidnihi ilaahay subxana wa tacaala fasaxiisa iyo ogolaanshihiisa inuu ku shafeeco qaada mooyaane qaacidana waxay soo afjartay cid kasta oo odhanaysa makhluuqan waxaan cibaadada u siinayaa suu ilaahay ugu dhoweeyo ama suu ilaahay iga shafeeco qaado inaanu intaa shirki kaga baaqsanahay cibaado makhluuq in la siiyaa waa shirki iyo gaalnimo waxa kuu geeyo wuxuu doonayaba ha noqdo ama shafaaco raadin ha noqoto ama ilaahay inaad u dhowaato inaad doonaysa ha noqoto inaad aaminsantahay makhluuqaasi inuu iski wuxuu qaban kara ha noqoto awoodda ilaahoo kale uu leeyahay ama inaad aaminsantahay inaanu isagu waxba qaban karin laakiin ilaahay loo sii maro shirkigu waa cibaadadan aada makhluuqa u leexisay waxaad ku saabaynaysaa wuxuu doonayaba ha noqdo marka dad fara badan oo halkaasi ay ka khaldan tahay baa jira oo ay tahay in aad iyo aad loogu caddeeyo arrinkaa oo moodaya haddii makhluuqa ay baryaan oo ay weydiistaan waxa ilaahay uu bixin karaa mid dhinta ay baryaan ama waxay u gowracaan ama ay u dawaafaan iyagoo doonaya ilaahayna u sii maraan inaanay mushrikiin sidaa ku noqonayn dad badan oo moodaya baa jira sida aad aragtay qur-aanku uu sheegayna taa lafteeda ayay mushrikiin ku noqonayaan wallahu aclam waxka bilahi towfiiq wsala allahu calaa nabiyina muxamed ayuha alikhwatu walakhawaat intaynu ku kulmeenno sharxi kitaab kale oo sidaan oo kale ah waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih maca taxayaati ikhwaanikum fi manhaji online wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu waslama cala nabiyina muxamed